بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين walaalayaal waa mowduucii lixaad ee ka mida mowduucyadii ama mawaadicdii aan kaga hadlaynay arrimaha xajka iyo cumrada maadaama arkaantii si guud aan usoo sheegnay wuquufa carafana aynu soo tilmaannay mowduucaani wuxuu ku saabsan yahay dawaafka dawaafku marka wuxuu ku jiray arkaantii xajka waa dawaafka la yidhaahdo dawaafu rukniga ama dawaafu lifaada waa isku mid weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala waliyadawafuu bilbeyt اlcatiiq aayaddaasaa layna ku amray ee dadku ha dawaafeen la yidhi guriga ilaahay horreeyey ee sharafta badan haddaba shuruud baa dawaafku leeyahay shuruuddaas waa badan tahay ilaa toban baa la gaarsiiyaa waxaa ka mida qofka dawaafaya oo in cawradiisu asuran tahay waxaa laga yaabaa inaa aragto qofkii oo cawradiisu aysan asurnayn kacbadii ilaahayna dawaafaya haddow ninha waxaa laga yaabaa in maradii ama go-y uu hoos ka guntanaa ay hoos uga dhacday xuduntiisa inay muuqato xuduntiisu cawradae ka midta waxaa laga yaabaa qof dumar hadduu ahaa in timihiisii wax ka muuqdaan madaxa timihiisii ama gacnihiisii inay muuqdaan hal xabootina hadday muuqato dawaafku asixi mayo waa inuu qofka dumarkaay ka dadaalo inuu timihiisa qariyo madaxa timihiisa asuro wejiga muxuu ku asturmi kadhaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wejiga qayb ka mid a waa in marada la soo gaarsiiyo si timihii u qarsoomaan meelaha madaxa iyo wejigu iska galaan kacbada marka maalan xajirulaswadka la salaamayo gacanta la taagayo oo kale waxaa dhacda dumarku intay gacanta taagaan in markaa gacnahooda ay muuqdaan dhudhunkii inuu muuqdo jirkoodii marada inay gadaal uga uruudho dee markaasna waxaa gacantoodii cawraabaa muuqatay dawaafka waxba kama jiraan ee waxaa la doonayaa in cibaadada la ilaaliya walaalayaa la doonaya waxaa ka sii daran iyadana la mid ah waxaa arkaysaa dad badan oo dumara oo dawaafaya oo iyagoo cagacad bimacnaa iyagoo sigisyaan aan qabin oo sharaabadyadii lagu halgeshanaya aan gashanaya iska dawaafayaan waxaa laga yaabaa xataa dad culima inay horjoogayaal u yihiin oo culimo waddo oo dadkaasi xajkii soo kaxeeyeen oo iska dawaafinayaan waxaa laga maarmaana qofka dadkaa wada inuu xaqa u caddeeyo inuu dumarka yidhahdo is astura waa inay sigisyaantooda gashadaan waa inuu qofku maaragtay sigisyaan dhowra inta iska qaato qofka walaalkiisu ha dhowaayana ku caawiyo waa inay lagu qariyaan laakiin waxa weeyaan dumar iska dawaafaya iyagoo cagahoodii muuqdaan oo magaranaysaa iska dawaafaya de waxa weeyaan salaadoo kale weeye dawaafku iyagoo lugaha iska muuqdaan miyay awal tukan jireen waa maya dawaafkuna salaaduu la mid yahay xagga asurka waa ina masalada layska ilaaliya culimmada dadka hogaaminaya oo tawjiihinayana waa inay bayaaniyaan oo dadka ku baraarujiyaan oo u caddeeyaan waajib baa saaran dadkuna waa inay axkaamta iyo cilmiga ay bartaan xajka iyo cumrada la xidhiira gaar ahaan arkaanta xajka oo lagama maarmaanka waa in si bayaanah ay dadku maaragtay u akhriyaan oo u bartaan culimmadana u weydiiyaan walaalayaal shuruuddu way badan tahay waxaa ka mid ah shuruudda dawaafka dahaara can ilxadaayn qofku waa inuu labada xadadba daahir ka yahay xadadka asqarka ahaa iyo midka akbarka ahaaba waa inaan weysadu ka burin intuu dawaafayo ee hadda maalan madhab imaamu shaafici wuxuu qabaa qof dumara haddii uu taabto ninka ama iyada la taabto in weysadii ay burayso marka weysadii waa in la ilaaliyo intuu ilaashan karo haddii lacala marka hadda zaxmadii baa badan weesadii maala saabashadii baa imaanaysa iyadoo aan qasad ahayn weesadii hadday sidaa ku burayso arintaa qofku hadda hadduu baxo oo soo weysayso markuu soo galo misna adha waa buraysa maxaa la samaynaya culimmadu waxay leeyihiin falaa ba'sa bitaqliidi alimaami maalikin fii dalika imaamu maalik iyo a'immada la midka oo qaba haddii dumarka istaabashadoodu inaysan weesada burinayn in masalada lagu taqliidsado oo lagu raaco ba'si male way fiicanta laakiin waa inaa usoo dahaaro qaadato oo usoo weysaysato sidii madhabkaasi qabay haddii kale waxaa meesha imaanaysa masaladii la dhihi jiray masalatu talfiiq oo madhabba xoogaa inta laga soo qaado dhowr arrimood imaamu shaafici madhabkiisa qayb laga soo qaado imaamu maalika qayb laga soo qaado imaam axmed bin xambal qayb laga soo qaado imaamu abu xaniifa qayb laga soo qaado kabacdi wax talfiiqaho isku geygeyso aan madhabna qabin ay meesha ka soo baxaan madhabka aa qabsanaysid waa inaad taqaanid shuruuda iyo nidaamka uu masaladan u qariray ama uu maaragtay u tafsiiliyey waa inaad sidaa kula timaado marka waa inaad marka hore weesadii aa kula timaado qaabkii madhabkaasi uu maaragtay shardinayay ilaa waxaa laga yaabaa masalo weesada la xidhiidho imaam sunno ku sheegay imaam kale inuu leeyahay waa waajib waa laga maarmaan inuu la yimaado waxaa ka mida luqluqa iyo sandaarsigoo kale imaam baa wuxuu leeyahay waa sunni imaamna wuxuu leeyahay waa laga maarmaan waa waajib marka waa inuu qofkii garanaya masaa-ishaas waxaa ka mida kacbada marka la dawaafayo kacbada xagga bidixda waa inay kaa jidho toddoba jeeroo yaqiina waa inaad dawaafto waxaa ka mid a xajarul aswadka inaad dawaafka ka bilowdo waxaa arkaysaa dad say u soo ordayaan kacbada markay yimaadaan saaxaddeeda meel allaale derbiga ka hor yimaada inta gacanta taagaan bismillaahi allahu akbar intay yidhaahdaan isma jiirayo saa u dawaafaya looma baahnee waa inaa xajarul aswadka intay isku aadisid aa markaas halkaa ka bilowdo oo markaas saa u socoto waxaa laga maarmaan ah meesha a qofku dawaafayo masjid xaraamka dhexdiisa waa inayta waxaa laga maarmaana xijru ismaaciil iyo shaadarwaanka debadda waa inuu ka maro isan gudaha soo gelin waxaa lagama maarmaana inuu qofkaani niyaddiisu ay dawaafkan keliya tahay iyo hadduu wax iska raadraadinayo ee qof ka dhumay oo dawaafka ka dhex baarbaarayo dhex ordayo mada u noqon mayso dawaafkii marka sunnayaal badanna waa leeyahay waxaa fiican kacbada ilaahay markuu dawaafayo inuu kabaha iska bixiyo uusan maarata ku dawaafin tilaabada si gaaban oo dhexdhexaada inuu u socdo ramligii iyo degdegii xoogaa ruculaynta ahaa go-i intuu maaragtay garabka bidix iskugu keeno labadiisa dacal garabka midigtaana banneeyo inuu sidaas kale u socdo idibaaci inuu la yimaado ruculayntii jagjagta ahaydoo loo soconayo inuu la yimaado kacbada inuu u dhowaado inuu tartiib u socdo waxa weeyaan inuu ducaysto inuu dikriga ilaahay badiyo inuu dawaafka xiriiriyo inuu ma garanaysaa adkaarta akhristo waxyaalahaasoo dhan baa ka mid a xajarka xajaru aswadka hadduu dhunkan karo ama salaami karo iyana waa sunna wejiga saari karo arrimahaasoo dhan waa muhiim haddii kalena gacanta halkaa uga tago gacantuu dhunkanaya markaas dawaafka markuu dhammeeyana wuxuu la tukanayaa labadii ragcadood oo ragcatay dawaaf ka ahayd khalfa maqaami ibraahiim buu ku tukanayaa ama meeshii kale u sahlanaata khalfu maqaami ibraahiim baa ugu fiican inuu ku tukado suuraddii wuxuu ku akhrinayaa suuratu qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda hore ragcadda labaadna suuratu lkhilaas ayuu ku akhrinayaa waxaa fiican markuu dawaafkii iyo salaaddii tukaday inuu maaragtay cabo biyihii zamzamka la dhihi jiray oo cajabta badnaa oo weliba aad iyo aad feeraha uga buuxsado oo u niyeyso xawaa'ijtiisa iyo danihiisa ilaahay inuu u toosiyo oo u gudo arrimaha diinigaah iyo arrimaha dunyawigaah waa inuu u cabo biyahan niyo wanaagsan maa u zamzama libaa shuriba lahu nebigu wuxuu yidhi biyahaasi wixii loo cabo weeye calayhi salaatu wasalaam imaamu daari qudni ayaa wariyey xadiidkan sunankiisa ayuu ku wariyey ibnu maajahna waa wariyey weliba fiiri biyahan markuu qofku cabayo dad badan oo salafu saalixii ka mid a arrimo waaweyn oo tiro badan inta u cabbeen baa ilaahay xaajooyinkooda u guday ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala marka waxaa la rabaa biyahaas inuu aada u cabo iimaan kaamil ilaahay siiyo caafimaad ilaahay siiyo muslimiinta nasri siiyo diinta ilaahay ku sugo iyo wixii la mid ah waa inuu sidaas ula yimaado marka walaalayaal aynu ku dadaalna cibaadaadka iyo khayrka iyo daacada ilaahayna hayna ka aqbalo wuquufa carafa dawaafka allahayna ka aqbalo acmaasha xajka iyo cumrada iyo ziyaarada ilaahay hayna ka aqbalo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu